suuraddan waxaa la yidhaahdaa suurat lbaqara suuraddan waa madaniya waa qur-aankii madiino kusoo degay ayay ka mid tahay marka suurad runtii aada u dheer weeye qiimaheeduna aada u badan yahay weeye fadli fara badanna leh sida imaamu muslim io saxiixii uu ku warinaayo imaamu axmedna uu warinayo tirmidi iyo nasaa-i ay warinayaan can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu leeyahay abu hurayra qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam laa tajcaluu buyuutakum qubuura guryihiina qubuur ha ka dhiginina qabri ha ka dhiginina faina albayta aladii yuqra'u fiihi suurat lbaqara laa yadkhuluhu shayaan guriga suurat lbaqara lagu akriyaahi shaydaan ma soo galo marka guryihiina suurat lbaqara ku akriya gurigaada markaad degay suurat lbaqara ku akri ku akriso shaydaan kuu soo dhawaan maayo marka nabigeena sidaasuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam guri suurat lbaqara lagu akriyo shaydaan uma soo dhawaado marka waa fadli weynay leedahay suuraddan weeyaan fadaaisheedu way badan tahay laakiin taa uma iskaga gaabsanaynaa suuraddan magaceeda suurat lbaqara la yidhaahda magaceedana waxaa laga soo qaatay qisat lbaqara oo nabiyullaahi muusa iyo maaragtay qoomkiisa qiso dhex mari doonto oon arki doonno insha allahu tacaala ayuu rabbi kaga waramayaa oon arki doonno insha allahu tacaala yani maaragtay markuu leeyahay waid qaala muusa liqowmihi in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara qaluu atatakiduna huzuwa qaala acuudu billahi an akuna min aljaahiliin aayaddaas iyo qisadaas ayaa lagaga waramaya qisadaas ayaa magaceeda loogu magac daray qisadaasna suurat lbaqara keliya ha lagu sheega qur-aanka meel kaloo lagu soo celiyo ma jirto halkaa keliya ha lagu sheegaa weya suuraddan marka suurat lbaqara bidaayadeeda macaani aada u fara badan iyo axkaam fara badan ayay aada uga warantaa axkaam aada u bara aada u tira badanay ka warrama waan arki doonaa biidn illahi tacaala laakiin awalka suuradda yani maaragtay bidaayada ugu horeyso sida mujaahid ibni jabrin laga wariyo tilmiid ibni cabaas cabdullahi ibni cabaas ardigiisa laga wariyo wuxuu leeyahay yani maaragtay wuxuu odhanayaa arbacu aayaatin min awali lbaqara fii nacti lmu'miniin afarta aayadoodoo hore dalika alkitaabu laa rayba fii hudan lilmuttaqiin aladiina yu'minuuna bilgaybi waladiina yu'minuuna bima unzila ilayka ulaaika calaa hudan min rabbihim afartaas waa nacti iyo tilmaam iyo sifo ay mu'miniintu leeyihiin wuxuu leeyahay laba aayadoodoo ka mid ahna fii nacti lkufaar ayay kaga waramaysaa gaalada sifadeeda laba aayadood looga warramay in aladiina kafaruu sawaaun calayhim iyo khatama allahuda ku xigta gaalada kufaartii caddeed gaalnimadooda caddaystay ayaa looga warramaya wuxuu leeyahay saddex iyo tob alaaa casharata fi lmunaafiqiin waalaaa casharata aaya saddex iyo toban aayadoodna munaafiqiinta looga warramaya gaaladii wasfigoodii yani maaragtay tilmaamtoodii oo dhan ba laba aayadoodaa lagu soo koobay leanna gaalka khatartiisu way caddahay oo halkaasuu joogaa waan la yaqaana qofka muslimka waa ka digtoon yahay munaafiqiintii ka hadalkoodii saddex iyo toban aayadood ayuu rabbi subxaana watacaala ayuu kaga warramay suuradda oon arki doonno insha allahu tacaala waxay marka tusinaysaa khatarta munaafiqa uu leeyahay inay ka badan tahay khatarta kufaarta ay leeyihiin inay ka khatar badan tahay ayay tusinaysaa weya bismi illaahi araxmaan araxiim bisinka waa soo fasirnay sidaas darteed waa ka gudbayna waa taan alif laam miim waa alif iyo laam iyo miim waay ibnu kaiir oo kale markaad tafsiirkiisa raacdid oo fiiriso wuxuu ku leeyahay ikhtalafa almufasiruuna fi lxuruufi almuqaطacati alati fi awaa'ili suwar yani xuruuftan oo qur-aanka suuradaha bilowgooda lagu bilowdaa macnaheeda mufasiriintu way isku khilaafaan alif laam miim iyo waxa lamidkaa sagaal iyo labaatan suuradood oo qur-aanka ka mida lagu bilowda waa ognahay soo maha sagaal iyo labaatan suuradood baa lagu bilaaba suurat suurat lbaqara u horeyso suuratu ali cimraan a ku xigto suuratu acraaf a ku xigto waxaa kusii xigo suuratu yunis suuratu huud suuratu yuusuf suuratu racdi suuratu ibrahim suuratu lxijri yani waxaa ku xiga suuratu maryam waxaa ku xiga suuratu taha waxaa kusii xigo suuratu sajda maya waa kasoo hormari waxaa ka horeeyo suura shucaraa waxaa ku xigo waa waa waxaan wadaa labiyo toban soo maaha suuratu shucaraa waxaa ku xigo suuratu namli waxaa ku xigo suuratu lqasas waxaa ku xigo suuratu lcankabuut waxaa ku xigo suuratu الروم سورة اللقمان سورة السجدة وما يقص ديدي طبعا سمع سورة ياسين سورة الصاد لبا تنوي حميم يدا أو تضبع سورة تضبع حميمة سورة غافر كبلا إلى سورة سورة معرفتي حقاف أكجيس تضبع قاف ينون قدر مكان سورة قاف سورة النون سيالي لبا تنكا سورة ضد أي قرآن كحروف تان الحروف المقطعة اللي إذا هذا اللي قبل أولا xuruuftaas macaanideeda culammadu way isku khilaafaan qaar waxay leeyihiin culammada ka mid a hiya mima ista'tara allahu bicilmihi wax uu rabbi cilmigeedii la gooni noqday weeyaan ilaah baa la gooni noqday cid kaloo taqaana ma laha saasay leeyihiin marka yani cilmigeedii marka ilaah bay u celiyeen mana fasiraan oo waxay leeyihiin alislaam mim allahu aclamu bimuraadihi bidalika tanta uu rabbi ka leeyahay isagaa garanaya saasay oranayaan macnahaasay yidhaahdaan marka qurtubi oo kale markuu tafsiirkaas uu ka hadlaayo wuxuu leeyahay yani wuxuu ka xikaayoonaya oo sheegayaa tafsiirkaasi inay qabaan abubakar sidiiq inuu qabo cumar ibn khataab inuu qabo cuثmaan ibn cafaan inuu qabo cali ibn abi aalibin inuu qabo cabdullahi ibn mascuud inuu qabo oo raggii saxaabadii khulafaa raashidiintii inay tafsiirkaasi qabaan عامر الشعبي يا سفيان الثوري يا رب بدن او مارتي مارتي كميد التابعين تنا way la qabaan ra'yigaasay la qabaan oy dooranayaan weeyaan qolo waxay leeyihin marka lama fasiraayo cilmigeed ilaah loo celin allahu aclam bimuraadihi bidalik haddii marka alif laamim aan barano sideed iyo labaatanka noo haray ku noqon mayno soo maha waxba uga soconayna inaan hadda meeshaan aan ku fahmna baa rabnaa kadib saa uga sii soconno insha allahu tacaala macnaha labaad qolada labaad waa qolada fasirayso waa la fasiraa bay leeyihin waa la fasiraya alislaamiin qoladaa fasiraysa lafteeda oo waa la fasirayaaye lama oranayo allahu aclam lama oranayo oranayso tafsiir bay leedahay oranaya macaanidooda way isku khilaafaan ayaga issii khilaafo macaani badan bay sheegaan sufyaan athawri oo kaleeto macnihii hore wuu rajaxay laakiin ra'yigaana wuu la qabaa oo dadku wax fasiraya uu ka mid yahay wuxuu warinaya sanadkiisa ku warinaya can mujaahid ibni jabri مجاهد سندكيس كغا ورينايا مجاهد وحو ليهي الف لام ميم iyo حاميم iyo الف لام ميم صاد iyo صاد كل مركه aragtid wuxuu leeyahay waa fawaatih iftataha Allah biha alquran quraanka wuxuu xuruf oo rabbi ku furfurtay way macna ilaahay ilaa kuwa xuruf lagu furfurtay way taas uga bax macna intaas u deynay xuruf lagu bilowday way sidaas ay oranayaan waxaa ka mid ah cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam oo mufasiriintii salafka ka mid ah isagana wuxuu leeyahay ma ahane hiya asmaau suwar suuraddan magacay leedahaba aliflaamiim la yidhaahdaaba aliflaamiim iyo taasiin iyo suuraddan magaceeda weeye bay oranayaan cabdullahi ibni cabbaas oo kaleeto macaanida laga soo guuriye dhowr macno uu leeyahay riwaayaadkiisa laakiin riwaayo ka mid a wuxuu leeyahay xuruuftan ilaahay qur-aanka ku bilowday waa qasamun أقسم الله به وهو اسم من أسماء الله تعالى ودار أو رب كل دارتي أو مقعير إلهي كمد أه مقع إلهي كمد ألف لاميم ومقع إلهي قاسين مقع إلهي رب بان كل دارني ساسولي معاني لا فرط وحويان واسكوخ الخلافات لكن معناها أي علماء إن بدنا علماء كمد دورتين أيان أننا إن شاء الله تعالى دورنين معناها وحوي فخر الدين الرازي فخر الرازي معناه أو رجحيه ومعرفة التفسير كيس عن المبرد أو كسو قورنا يرد بدون محققين تكمتا سلوك الإمام القرطبي أو أنس بين أيه الإمام الفراء أو أنس بين أيه قطرب يعني علماء دواوين اللي يدهلوا زبخشرنا أو كتاب كيسا إنك معتزيلي هاي كتاب كيسا كشافك أو كدورنا أيه أو كقررنا أيه شيخ الإسلام ابن تيمية أو كتغي رأيك أو كتغي يعني مارتي أبو الحجاج المزي أو ابن كثير شيخي سأنا أو كتغي ابن كثير لبتي سنة أو مارتي أجن جيرة عاص يعني معنى خاطر قادنين وحوية والله فسيرية ألف لاميم يا طاسيم والله فسيري تفسير كودنا وحوية waxaa loo jeeda waa yani litaxaddi taxaddi baa loo jeeda walicjaaz qur'aanka waa taxaddi waxa la yidhahda taxaddi waxaa la yidhahdaa qur'aankaas waa kalaam ilaahay ee kaalayo gaalo la imaada sidaasoo kalea loo jeeda car yaa keeno oo kaleeto weeyaan yaa la yimaado sidaasoo kaleeto baa loo jeeda marka macnahan waxa weeye waxay leeyihiin luqadiinii carabta ahaa soo nebi maxamed ee qur-aanka been abuurtay ma odhanaysaan ha mushrikiin baa tihiin nbi nebiga idinkaa ka fasaxa badna yani waa waxaa idinku jira baan ujeedaa dadkii shucarada ah nebiga gabyaa ma ahayn ma shicri jirin gabyaagii idinkay idinka mid yihiin kuwii khutabada ahaa ee khudbooyinkai akrin jiray idinkay idinka mid yihiin ma arkaysa yani nabigeenna kama fasaxa badnayn asagaa ugu fasaxa badnaa laakiin gabay ma uusan aqoonin rasuulka calayhi salaatu wasalaam idinkay gabayadii idinka mid yihiin gabyaayadii idinka mid yihiin idinkay shucaradii iyo waxaan ujeeda khutabadii iyo bulaqadii idinka mid yihiin nabi maxamedna waa ummi waay laa yaqra' walaa yaktub wax la qoray ma akriyo waxna ma qoro sidaa darteed qur-aankan oo xuruuftii aad ku hadlayseen xuruuf ulhijaa ah alif iyo laam iyo miim iyo ta iyo maaragtay saad iyo ayuu la yimi kaalayoo la imaada keensada way saasoo kalea ku jirta bay leeyihin walidaalika waxay leeyihiin mar kasta oo xuruuftan la sheego inta badan kitaabkaa lagu xijiya kitaabka qur-aanka marka intisaar lilkitaab wa kitaabka qur-aanka loo gargaarayaa bay leeyihin waa gargaar kitaabka qur-aanka loo gargaarayo fiiri marka alif lam mim ذلika الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سو ما جيد ألف لام ميم سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق قرآن كبا لك هذا يوجد حاميم والكتاب المبين قاسيم تلك آيات الكتاب ياسين والقرآن الحكيم سو وجهي قاف والقرآن المجيد وحكست قرآن كما لقول علينا كل لو لجينا مركا انتصار اي قرقار قرآن كلو قرقار اي اورانيا مركا يعني معناها اي كفسران اليهم ولتحدي بلوسع العليي وللإعجاز بلوسع العليي قال يقول لك يا سلام حروفta ku hadlayseen bay ka kooban yahay keena qur-aankii ilaa yomina haadana cid keenta lama hayo weyaan marka macnahaasaan anagana u daysanaynaa waa la fasiraa liajli taxadi walicjaaz ayaana loo jeedaa weyaan xuruufta marka hadda aan arkayno oo alif laamiin waxay ka kooban tahay mar ayadoo hal xarafaa qur-aanka lagu bilowda sidaad ogtihiin nuun waalqalami wamaa yasturuun waa nuun keliya wey qaaf waalqur'aani almajiid soo hal xaraf maaha hal xaraf asagaa lagu bilaaba mar waxaa arkaysa isagoo laba xarafaa lagu bilaabaya labada xaraf waa kuwa yaasiin waalqur'aan alxakiim waa ya iyo siin wey taaha maa anzalna calayka alqur'aan taasiin waa ta iyo siin wey soo ma jeed waa laba xaraf wey wuxuu noqdaa saddex xarafaa laga dhigaa saddex xaraf buu noqdaa alif laam miim taasiin miim alif laam miim waxa yani saasaan ujeedaa sidaasoo kale buu ku imaanaya isagoo afar xaraf uu yimaadaa had saddexaa sheegna soo maahayn isagoo afar xarafaad arkay alif laam miim ra ra baa ku jirta lagu darayo taasiin miim wuxuu ahaa yani me ya waxaan ujeeda alif laam miim saad oo kaleeto yani kaasoo kale baa la yidhahda waa afar xaraf waay isagoo shan xaraf ahaa jiro كاف ها يا عين صاد وشن حرفون حاميم عين سين قاف وشن حرفون شن حرف قبل الماركي شن حرف أبو بدن وحان أويه هالحرف امتاس أو حروفها الحروف المقطعة في أوائل السور أي الإرادة حروف تالقوية أو أوائل السور تالله لأجل التحدي والإعجاز أي لوليمت معناها تالقوا بيسرين ناوية قال يلا إمام القرآن كانوا كلاكوية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب ذلك الإشارة ذاتي وبمعنى هذا هو بمعنى هذا بكبرنا ذلك أي هذا متكني الكتاب أي كتاب كئه لا ريب شك فيه نحن سماء هاني مرك ذلك كذا وبمعنى هذا أو إشارة ذي ومفتديسنين الكتاب لنا waa ka sifaynayna laa raybada jumladaasaa khabarkii mubtadaha ridaynaa wey dalika ay haadaa midkani alkitaabu ee kitaabka ihi laa rayba shaki fiihi dhexdiisa kuma sugna wax shakiyaho dhexdiisa ku jiraahi lama arko weeyaan معناها هذا ذا إني بمعنى يعني ذلك ذا بمعنى هذا إني تاي عبد الله بن عباس باكو فسري وكذلك مجاهد أكو فسري وحكو فسري عكرمة مولى بن عباس سعيد بن جبير أكو فسري سدي باكو فسري مقاتل بن حيان باكو فسري زيد بن أسلم ابن جريج فدي السلف أو إذن أي معناه سورة فسري ذلك ذا بمعنى هذا إن لقديه ذلك الكتاب أي هذا مذكري الكتاب كتابه الكتاب كتابك هي وصفينين لا ريب شك فيه دحديث كما سقنا محونا كسقنين من أنه منزل من عند الله الله حكي إنه كسر الدقي وكتاب الله هو يهي وحشك يكجر لما أرك وكتاب إلهي هو سبحانه وتعالى سيدة إلهي بأوليه في سورة السجد أول كده ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقرآن كأسجل إلى القرآن يفسر بعضه بعضا وأيديا مرك آيضا سلم التهوية هدى للمتقين هدى يعني هدى تان موقع الإعراب إما إلى ماركتي مرفوع كدقنه أو نعتي أهان أو كسفينه سفاء كدقنه مرفوعة وإما إلى حالين لبدا وينو بنانتا هدى قرآن كاسو كتاب كاسو هدى هنون أه أما هدى حال كونه هدى هنون أو يهي للمتقين ذلك المتقين تأو هنون أو يهي كو إلهي كبقه أو وحي ربي أو كرر كهر وحي ربي فرين لي ماذا إسوى هنون هو أيوس وحشك يوسن كجرين ويا كاس ويا هدى للمتقين halka marka maxaan ka fahmayna waxay yidhahdaan mas-uuliyiinta mafhuum almukhaalafa ama daliil alkhitaab ay dhahaan mu'miniinta oo keliyabuu hanuun u yahay mutaqiinta ayuu hanuun u yahay dadka aana mutaqiinta ahayna rabbi ka baqaynin qur-aanka hanuun uma aha soo ma jeedi hudan lilmuttaqiin sida ilaahay shifaaga markuu ku tilmaamay wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniin shifa iyo raxmad wuxuu u yahay dadka mu'miniinta laakiin hadduu dhaalim yahay walaa yaziidu aalimiina ilaa khasaara khasaaro mooye daalimka wax kale kama kororsanayo marka muttaqiinta oo keliya ayuu hanuun u yahay wixii ka soo haray hanuun uma aha aayaddaas ilaahay subxana wa tacaala fi suurati fusilat ayuu ku cadeeyey sidaa inay mu'miniinta keliya muttaqiinta oo hanuun u yahay qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد saasuu rabbi leeyahay subxaana watacaala ayagoo shifo iyo maaragtay hanuun iyo kulle uu u yahay qur'aanka weeyaan aladiina yu'minuuna bilghaybi wayuqiimuuna asalaata wamima razaqnaahum yunfiquun aladiina muttaqiintii ayuu hanuun u yahay yu'minuuna rumaynayo bilghaybi yacni xaala kawnihim ghaa'ibiin ayagoo ah kuwa maqan maqnaansho ku sugan yacni rumaynayo iimaan la imaanayo يعني أيقونا مشاهد أحين وشيء الله عندها كهين يعني ملائكتي في أركين قيامه أين أركين جنة إيه النار أين أركين بحضنا الرميسيه مركا الإيمان بالغيب مؤمنين تأماني أتاه وأمان ويا أمان هو ودرجة سنوة إنه قفك وح غيب أو رمي هديب الرب أشياء وأمان له أمان يويا هذا أمان بمؤمنين تأتاه الذين كوي بحنون وياه يؤمنون الرمين بالغيب وح مقناش أيه وكبسوا أنا أركين وح الرمين يانا والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه وحص إذل أيه وذا الرمين يان ويان سنة ابن جرير الطبري أو كفى سرايا بسنده عن أبي العالية رحمه الله أبو العالية أو كفى سرايا إيمان الإيمان بالغيب أرمها سوى بالوجه ذا ويان waxaan wada arkayn baan rumaynaa da bani aadamku wuxuusan arkayn wuu wada rumeeyaa ma ahan yani shuuciyadii dhihi jirta waxaan itaabsii oo kale aan arko ilaaha sheegaysa itaabsii oo kale yani ilaaha burburiye waktigoodu waa dhamaaday weeyaan waa rumaynaa hadda korontadan yani markaas waa ujeednaa soo maha laakiin korontada keenaysa haddaad raadisid fiilada haddaad jeexda ma arkaysa dabka ma arki kartid haddana waa rumaysana inay koronto tahay oo dab keenayso meeshan kaharba ay ku jirto waa ujeednaa weeyaan marka wixii oo mushaahadkiibaabad rumaynaysa waxa rabbigaadi rabulciza oo kuu sheegay qiyaamahaadi dantaadi masaalixdaadi ku jiro saydan u rumaynaynin gaalku wuxuu leey baasha inay koronto tahay waa ogahay inaa adiga caqli leedahay oo qof wax garanaya tahay caqliga miyuu arkay guduhu ku jira maskaxdeena iyo miyuu garan karaa ma arkay waa rumaysan yahay inaa caqli leedahay laakiin ilahay taabsiyuu kuleeyahay maaragtay ilaha sheegayso markiis aakhirada sheegaysa waa maxay wax ka jira male wahaakada laakiin mu'miniinta ammaanay u tahay khayrka inay rumeeyaan waxa ka maqan inay rumeeyaan kuwaas buu qur-aanka hanuun u yahay weliba haddana wayuqiimuuna salaata yani salaada oogay walidaalika xadiid waxaa jiro maaragtay طبراني في الكبير أو كورنا معجم كيس كبير أو كورنا أيوه عن أبي جمعة الأنصاري أو كورنا سنة في سنة صحيح هاي وحولي هاي أبو جمعة وحورنا يا نبي وحن كل عليه الصلاة والسلام هل من قوم أعظم أجرا منا رسولك الله ضد لقى أجر بدل أنا مجر مجر أبا نكون روي صحابة هذانا ضد لقى أجر بدل مجر وحيا لي آمنا بك واتبعناك أبان كن رمينا وأنا كن رعنا cid laga ajar badani may jirtaan markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yamnacukum min dalika maxaa idiin diidaayay inaa aniga iraacdaan waxa idinka hor istaago waa maxay warasuulu llahi bayna adhurikum rasuulka ilaahayna dhexdiinna uu ku jiro ya'tiikum bilwaxyi min asamaai waxyigana uu samada idinkaga imaanayo idinka waxaad maaragtay yani la rumayn weydaan meesha maba taallaba oo ii raaci weydaan laakiin wuxuu yidhi bal qawmun min bacdikum dad baa idinka maaragtay ajar badan gadaashiina imaanayo ya'tiihim kitaabun bayna lawxayni idinka qur-aanka markuu soo degay aad ujeedeen nebigiibaad aragteen mushaahad ma ahaydeen laakiin dad idinka gadaashiina imaan doono oo kitaab maaragtay laba loox dhexdood ku jiraayo lawxayn ku sugan arki doono marka yu'minuuna bihi rumaynayo wayacmaluuna bima fiih waxa ku dhex jirana ku camal falayo kuwaas wuxuu leeyahay ulaa'ika acdamu acdamu minkum ajran maratayn laba ajar ayay idin dheer yihiinoo rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam marka cid alle ciddii gadaal ka timid kitaabka ilaahay rumaysay ayadoonan arkaynin oo aan rasuulkii arag rumaysay ajri weynay leeyihiin laba jeer sanadkiisa xadiidkaasna waa maaragtay waa saxiix weeyaan wayuqiimuuna salaata salaada oogaya haddana markay alimaanu bilgayb la yimaadeen wayuqiimuuna oogaya asalaata salaadii oogaya iqaamatu salaa cabdullahi bni cabbaas markuu fasirayo raximahullah wuxuu ku fasiraa yani itmaamu rukuuci wasujuudi wtilaawati wlkhushuuci waliqbaalu calayha salaada iqaamatu salaa salaada hala ooga baa layidhi oogid baa laga cabiraya wayusalluuna salaata lama dhihin salaada tukado lama oran wayuqiimuuna salaata baa layidhi iqaamada waxay kulminaysaa inuu rukuucdeedii dhammaystiro oo kaamil yeelo sujuudeedii uu dhammaystiro tilaawadii wuxuu akrinaya uu dhammaystiro khushuuceedii ou la yimaado salaadii ou qaabilo oo ku khushuucsan yahay oo rabbi inuu munaajaad la samaynayo oo qofku og yahay inuu sidaas yani uu u tukado ayaa iqaamatu salaa la yidhahdaa buu leeyahay wa mima razaqnaahum wayunfiquuna bixiyo haddana sifo kale ay leeyihiin mima razaqnaahum waxaan ku irsaaqnay oon siinay xaggeedana wax ka dhiibo waxa ilaahay ku risiqay ou siiyey ayay wax ka dhiibaan laba macnoba mufasiriinta way ku fasiraan mima razaqnaahum waxay leeyihiin sadaqaadkii baa loo jeedaa way yidhaahdaan sadaqaadkiibaa loo jeedaa ama waxay yidhaahdaan maye zakawaadka laftiisaa loo jeedaa zakadii lafteeda waajibka ahayd labadaba way noqon kartaa walidalika ibnu jariir atabari aayadda inay caam tahay buu qaadanayaa tacumu zakawaati wanafaqaat labadaba inay zakawaadkii iyo nafaqaadkii labadaba kulminayso ayuu maaragta ku fasirayaa weyaan marka mima razaqnaahum waxaan ku irsaaqnay xaggii ayay yunfiquuna wax ka dhiibaan oo ay bixiyaan weeyaan والذين كوي وي مؤمنين تاس هنونك يعني معرفتي أو قرآنك هنونك أيهي والذين كوي وي يؤمنون الرمين أيوه بما أنزل إليك وحي أديك الوصول دجين نبي محمد وحي أديك الوصول دجين أي الرميان وقرآنك أه وما شينا وين الرميان أنزل للدجين من قبلك أديك هرت هذا للدجين kutubtii adig kaa horraysay ambiyadii kaa horraysay lagu soo dejiyena waa ay rumeeyaan dadkaas sifaadkaas leh ayuu qur-aankan hanuun u yahay weeyaan wabilaakhirati hum yuuqinuun sifada kaley leeyihiin wabilaakhirati aakharana maalinta dambe oo qiyaamaha ahna hum ayaguba yuuqinuuna kuwa yaqiininayoo rumaysan wey inay imaanayso laa maxaalata ay tahay dadka la abaalmarin doono taasay rumaysan yihiin wabilaakhirati hum yuuqinuun inuu bacfi jiro qiyaamo ay jirto الجزاء والحساب جرو الجنة والنار أي جيران أي الرميسيهين مركز دكاس صفات عليه أي قرآن كهنون إياه وما يقتل مامون يعني هرت غيبك الرمية وحي الرميسيه صلاة بي أوغا حوله إلهي السياحة زكتها يدي صدقتها وكذبا وحي الرميسيهين يعني كتابك نبي الله محمد لغسو دجيي كتابك سي وحي قل بعض السنة للسيئة الرميسيين كتبتي كهر رئيسي وعنبيالي رسوشي لورا لغسو دجيينا وأي الرميسيين حيال دين تينا قفك هدوسا كتبتي هر الرمينين يعني نو محمد مؤنا الرمين عليه الصلاة والسلام رسوشي هر هدوسا الرمينين نو محمد مؤنا الرمينين كتبتي هر هدوسا الرمينين كتابك قرآنك مؤنا الرمينين مركا وحاوي كل إنا وضع الرمينين ويان intaas waxaa u dheer haddana aakhare inay jirto ayay yaqiinsan yihiin oo maalinka aakharo ilaahay dadka uu soo saari doono dadkan dadkana uu abaalmarin doono ulaa'ika dadkaasi sifaatkaas le dadka tilmaamahaas ku sifoobay sifaat sifaadkii fiican baan soo sheegnay calaa hudan hanuun korkii kuwa ku sugan weeyaan hanuun bay dushiisa ku sugan yihiin yacni ulaa'ika calaa hudan ay calaa nuurin wa basiiratin min allahi واستقامة وسداد سيد عبد الله بن عباس وكوفة سيري يعني وحوي ضد نور دشي كسوغا يعني حجعت كركت كسوغا توسنان دشي كسوغا يعني مارتي ضد كاس وياب إلهي لي هنون كاس من ربهم حق رب جودة كأهالي هنون إلهي حقي كأهالي بدشي كسوغيهم وضد إلهي هنونيين رب ما إدايني توفيق دي سيئي ayuu rabbi siiyey waa dadka tilmaamahaas kale allah ayaa uga markhaati kacay dad hanuunsan inay yihiin wa ulaa'ika dadkaasi kuwa hum ayaga almuflixuuna kuwa liibaanay ah falaax fi dunya waalaakhira iyaga haysto adduunkana way liibaaneen oo dariiqo saxiixay rabbi ku caabudeen adduunyadoodii calaa basiira bay wax cilmibay u hay cilmibay maaragtay ulahaayeen meel meel alle meeshay tallaabta dhigayaan way garanayeen آخرنا جنة إلهي بكو قوليستين أو فلح كو هلاوية إن الذين كفروا كوي كفار تأها مركي مؤمنين توسبقوا إذا لقصوا بعد بقالة إلا تلمان إن الذين كوي كفروا قالوا لي وحق الديدي سواء وحائك أوسما عليهم دشرد وحا كسما أأنذرتهم أدكت يا نبي محمد أم أمس لم تنذرهم أما آدن دينابا سواء عليهم يعني سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك هذا أدون دي اجتهادات أدون دي جنبا وأسكم إدوي محايا لي لا يؤمنون الرومين مايا لا يؤمنون ذلك وحال هذا هو جملة مؤكدة للجملة التي قبلها جملة وحي حوجي ريسا جملة دي كور ريسي أي أي ريسا ويا لا يؤمنون هذا أدون دي اجتهادات أدون دي جنبا مرنا إيمان لك مرة شيئين يوي مرنا إن الرمياء لك ميا بتتكاسي ويا مركا إنذارك أصل أهان وحل هذا الإبلاغ والإعلام بالإله أغيسين أو ضدك أودقوا على إلهي أبدقوا ونلو أشهبوا هاويا فاسا الإله هذا أودقته إيه هذا أودقين بواسكنينه مرنا لقمية إن القرآن كان الرميان الله رميان يعني مارتك أبيك إيه الرميان رسول إلهي مرنا لقمية بويا حيا الإله سبحانه وتعالى سنة أو مارتي يعني نوغو شيغي maxaa la yidhaahdaa aayadda fi suurati yunus ku jirto gaalada mar hadduu kaafir yahay hadduusan rabbi hidaaye u qorin kufrigiisa ku dhimanaya sida laana mushrikiintii cinaadkii la imaan jireen ayaa ka mid ah fi suurati yunus allah wuxuu leeyahay ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'atum kullu aayatin xataa yaraw alcadaab alaliim aayad kasta mucjizo kasta haddaa u keento rumayn maayaan ilaa ay cadaabkii aliimka ay arkaan ختم الله سببت أرمي وين وركوا معي ختم الله الله دبولي على قلوبهم لا تدشوا ذبوا دبولي وعلى قلوب ياشودي أي قلب يدو ذبوا دبولي وعلى سمعهم مقلدوا ذنا وأو دبولي الله سبحانه وتعالى أي ختم كسمي يعني وحري الله سبحانه وتعالى قلوب تذبوا حري ويا مركا ختمك يعني ما ركتي إيه وحوي بمعنى الطبع بالوجه الختم هذا وحلوجه هو طبعي طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم مقل كودي أي حق كحرة قلبينا حق إنه قلب رب كحرة سبحانه وتعالى مركز سيو هنونا يقف لقيه أي كريهين قلبي سر حق سنقاري إنه كحرة ودبورية سابو حقه قارية مركز ختم الله على قلوبهم يعني الله ذا قلبي قولي دبولي قلوب دودي بو دبولي وعلى سمعهم مقل دودينا وأو دبولي حق من مقلان وعلى أبصارهم أرجلوا دشوا وحى هذا كسب نادي أرجودي خشاوة دبول باكو كسب نادي دبول أي دشي كأهالي ويا وعلى أبصارهم خشاوة marka yani khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim iyo wa calaa absaarihim culammada markay labadaa dambe ka hadleen wa calaa samcihim wa calaa absaarihim waxay leeyihin waawda ku jirtaahi wa calaa samcihim waa waaw lcadfi wey oo calaa quluubihim baa lagu cadfaya marka ilaahay khatmigii muxuu ku dhacay qalbigii iyo samcigii buu ku dhacay khatmigii daboolkii labadaasi ku dhacay ama araggii xuub baa saaran khishaawo waa yani alkhitaab baa loo jeeda waa dabool ayaa saaran weeyaan alkhitaab baa loo jeeda khitaab yani xuubkaasoo u diidaya xaqa inay ku arkaan u diidayo ayaa dusha ka saaran marka hadda yani khishaawada iyo khatmigan ba la sheegay ma ahan mid xisiya ma ah oo la arki kare waa macnawi baa labadaba loo jeedaa xisi ma ahana waa shay macnawiya ayaa loo jeedaa qalbigoodiiba xaqa rabbi u diiday dhagahoodiina waa u diiday xuubna wuu ka saaray xaqa ka hor istaago oo macnawiya ayuu rabbi leeyahay subxaana watacaala wa calaa samcihim yani ayuu rabbi daboolay wa calaa absaarihim marka waawda ku jirtaa istinaafiyan ka dhigayna وعلى سمع وعلى أبصارهم وأود كجرتا مستأنفا كدقينا أو خبر مقدمة أيان كدقينا غشاوة داسنا مبتدا مؤخرا كدقينا يعرف أحان سدا سويا ومركو حلنا وأنا قولني وغشاوة دبال باء على أبصارهم أرجينا لدوشوا ذا هذي مركا هذا غشاوة ونكرة نكرنا لما مبتدا يستوال إلا إلا إن مسوق لنا هي معاني مسوق إني لا إله إلا مركب من مسوقاتها وحكمنا هذا مسوق به ستا إنا مبتدين أو مبتدا كبيرنا شيء تنسيه وإنا مبتدا لقطة أو قراني أي لا إله واعتماد كذا جار مجرورك اعتماد كهر مريويا جار مجرورك كهر مري وعلى سمع وعلى أبصاركم تس أي خبر كيو مقدمة أه مركز إلى درت المبتدا أيانو كبيرنا على حد قول ابن مالك في الخلاصة sida alfiyat ibn malik uu oranayo markuu mas'aladan ka hadlayo wanaxwu cindii dirhamun walii watar multazamun fiihi taqadum lkhabr yani saasuu saasuu oranaya wey wcindi wuxuu wanaxwu cindii dirhamun cindii dirhamun hadda fiiri dirhamun waa mubtada mubtada muakhara waxaa musawaqa uga dhigta darafka ka hormaray cindiida walii watar haddaad tidhaahdana watarka waa mubtada muakhara oo nakira ah liidaa jaar majruurkaasaa khabar u noqday marka sidaa darteed musawiq bay haysataa musawiqaadkaasaan ku socodsiinayna macnahaasaan u daysanaynaa wa calaa absaarina mustanafa ka dhigana wa calaa absaarihim aragyaashoodana dushooda waxaa ahaaday gishaawatun dabool ayaa ahaaday walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihin cadaabku cadiimun ee weyn ayay leeyihiin macnahan hadda aan ku fasirno wa calaa absaarin aan ka goynay qur-aanka allah subxaana wa tacaala aayad kale ayuu ku caddeeyey oo macnahaasoo kalena tusinayso allah uu leeyahay أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم محوربين وختم على سمعه وقلبه السمع والقلب لبدا الختم على شيء سماع ختم جاس على لبدا الاستعمال وختم على سمعه وقلبه مركي بصر كلا سوق محاليري وجعل على بصره غشاوة مركي إن مستأنف الله قبضه أيضا سعدين يسويها هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله